أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiiru suurati اlxijri casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdan iyo koowaad ee suuradda ka mid ah waxaan soo aan kusoo dhex jirnay malaa'igtii oo u timid nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam oo markaa ay u bishaareeyeen oo ay ugu bishaareeyeen wiil cilmi badan dabadeedna uu su-aale ay isweyd hadal ay isweydaarsadeen oo nebiyullaahi ibraahim uu ku yidhi famaa khatbukum ayuha almursaluun sha'nigiinnu waa maxay malaa'igtiina ay u sheegeen qowm mujrimiina in loo diray inay dhammaantood halaagaan marka laga reebo reer luud oo kuwa ilaahay marka uu badbaadinaayo ilaa haweentiisii ma ahane rusushii marka socodkoodii bay wateen waxay u yimaadeen marka nebiyullaahi luud calayhi salaatu wassalaam marka alla wuxuu leeyahay falamaa markii jaa'a uu u yimid aala luuqin reer luud ama luud uu u yimidba almursaluuna kuwii la diray markay u imaadeen luud waa malaa'igtii qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi luud innakum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qolada oo munkaruuna la inkiraayo oo aan la garanaynin qaaluu waxay yidhaahdeen maa ji'naaka ay maa ji'naaka bishay-in takhaafuhu kuulama aanan imaanin waxaad ka cabsanaysee bal eh ayb bal eh ji'naaka waxaanu kuula nimid bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yamtaruuna fiihi inay ku doodayeen sha'nigaa dhexdiisa cadaabkii ay keen ay kulahaayeen qoomkaaga ay ku doodayeen ayaan la nimid wa ataynaaka waxaanu kuula nimid bilxaqi baanu kugu ayaan kuula nimid yaqiintii yacnii hubaalka ahayd baanu kuula nimid wa innaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay ee faasri dheelmi la dheelmo biahlika ehelkaaga biqidcin gabal yacnii kula dheelmo yacnii xaalaad ku sugan tahay gabal min alleyli gobolka oo min alleyli habeenka ka mid ah qeyb habeenkii ka mida ehelkaagii la dheelmo kula dheelmo waatabic raac adbaarahum gadaashooda raac adbaara ahlika ehelkaaga gadaashooda walaa yaltafit yownan milicsanin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay axadun axad wamduu socda xaysu meel socda tu'maruuna la idin faraayo meesha la idin faraayana ku socda oo ayb rusushii markay nebiyullaahi luud u yimaadeen falamaa markii jaa-a aala luuqin luud uu u yimid almursaluuna rusushii ay u imaadeen aala luuqin marka aalu rajuli yuqaalu huwa nafsuhu aala luuqin markaa di waxaa laga wadaa ay luud falamaa jaa-a luuqani lmursaluuna luud rusushii malaa'igtii markay luud u timid ayb mararka qaar marka aalu rajuli baa la dhahayaa rajulka laftiisaana loo jeedaa aayaddii suuratu huud aan kusoo marnayna macnahaas ayaa laga qaadan karaaye walamaa jaa-at rusulunaa luuqan sii-a bihim iyo suuratu lcankabuudna walamaa an jaa-at rusulunaa luuqan sii-a bihim wabaaqa bihim darcan labada aayadoodba malaa'igtu inay luud u yimaadeen ayaa ku cad idan aayaddan marka aala luuqin macnaha luud laftiisa waa ay nafsuhu waay luud laftiisa markay rusushii yacni rusushii malaa'igtii markay u timid qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi luud innakum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qolada oo munkaruuna la inkiraayo yacnii qolo aan la garanaynin ayaa tihiin waayo idinka ayb oo la idinma yaqaano ayb sidaana markaad wuxuu u leeyahay dad aan de meeshii laga aqoonin inay yihiin ahaan marka waxay ka dhigan tahay idinma aqaanoo kale u waayo macnaha marka qaaluu waxay yidhaahdeen bal ji'naaka idraabkan oo bal bal waa xarfu idraab idraabka marka waxa uu ku dhacayaa waxay tahay qowl maxduuf ah shay maxduuf ah waayo m wax idraabka laga sameynayo marka waxaad soo qadaraysaa qaaluu waxay yidhaahdeen maa ji'naaka kuulama aanan imaanin bishay-in waxba kuulama aanan imaanin shayga oo takhaafuhu aada ka cabsanayso bal ee iskaba dhaaf saase ji'naaka waxaanu kuula nimid bimaa biladii kii kaanuu ay ahaayeen yamtaruuna fiihi inay ku doodaayeen cadaabkii ay ku doodaayeen carkeen iyo la imaaw iyo kay ku dhahaayeen kaas un baan kuula nimid wax kalood ka cabsato kuulama aanan imaanin marka waa idraabun can qowli maxduufin ay maa ji'naaka bishayin takhaafuhu bal ji'naaka bilcadaabi liqowmika qowmkaaga iyo cadaabka ay ku shakisnaayeen yaanu kuula nimid ama in la yidhaahdo idraabku waxa uu ku dhacayaa liinkaari luud iyaahum iyaga ou inkiray oo markaa waxay ka dhigan tahay qaala inakum qowmun munkaruuna markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen dac daalika inaadanna aqoonin iska dhaaf fa inaa rusulu rabbika rabbigaa rusushiisaan nahaye bal ji'naaka bale ji'naaka waxaanu kuula nimid bimaa kaanuu fiihi yamtaruun marka idraabku macnaha labaad marka wuxuu ku dhacayaa inkaarka nabiyullaahi luud malaa'igta oo inkiray yacnii inaadna inkirta iskaba dhaafe annagu xag allaan ka nimid cadaabaanna ula nimid qoomkaaga labadaas meel marka idraabka waa la waa la cusjin karaa cadaabkuna de kii ay ka shakisnaayeen waa cadaabka waay wa ataynaaka waxaanu kuula nimid bilxaqi baan kuula nimid ay bilyaqiini shaygii la hubaalka ahaayoo la hubay oo min cadaabihim cadaabkooda ah baanu kuula nimid iyaga in la cadaabayo yaqiin ahaan kuula imaanay wa innaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay fi lkhbaari bixuluulihi bihim ku warramidda aan kugu warramayno cadaabku inuu ku degaayo qoomkaaga kuwa run ku sheegayaan nahay annaka ee fa asri biahlika ehelkaagii la dheelmo biqidcin gobol min alleyli habeenka ka mid ah wattabic raac adbaarahum adbaara ahlika ehelkaaga gadaashooda raac oo xagga dambe ka soco oo kaxay marka saa iyaga ku kaxee ayb si ounan qofna gadaal kaaga harin ayb oo markaa cadaabka uu gaaro qurdubi saasuu yidhi ay kun waraa'ahum gadaashooda ahaaw lianlaa yatakhalafa axadun qof si ounan u dib marin oo minhum iyaga ka mid ah fayanaalahu alcadaabu markaa ehelkaaga cadaabka uu ku dhaco adiga markaa gadaal ka soo raac ayb gadaaluu ka socday waa soo kaxeeyey haweentii unbaa dadkeedii uun marka ku baaqi noqotay oo cadaabka markaa lala cadaabay sidii aan soo marnay ayb faasri iyo fasri labadaba waa iska timaadaa marka saraa iyo asraa waa isku macno macno ahaan macnaha ayb faasri biahlika ehelkaaga la dheelmo biqicin gobol dhexdii gobolka oo min alleyli habeenka ka mida ama multabisan xaal aad ku dheehan tahay biqicin gobol gobolka oo min alleyli habeenka ka mida adoo maciisa oo ku dhex jiro wattabic raac adbaarahum gadaashooda raaco xagga dambe ka soco walaa yaltafit yownan milicsanin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay axadun axad yownan milicsanin gadaal wamduu socda xaysu meel tu'maruuna la idin faraayo marka xaysu tu'maruunadaas xaysu marka waa daraf oo makaani ah waay makaankaas marka xaggee loo jeedaa meesha la faraayo waa halkee qiila bishaam waxaa l xaysu tu'maruuna waa shaam wa qiila waxaa la yidhi zuqar zuqar meesha la yidhaah waa mowdicun tijaa yacni mowdicu najaatin meesha ay ku badbaadayaan ay cadaabka uga koraayaan iyo waa zuqar wa qiila waxaa la yidhi mowdicun hayru macruuf waa meelaan la aqooninna waa la yidhi xayثuna marka waa darfu makaan wamduu socda xayثu meel tu'maruuna la idin faraayo u socda meeshaa la faraya marka waa meeshay ku badbaadayeen ama shaam dheh ama zuqar ku tilmaan siday ahaataba ayb waqadaynaa ilayhi dalika alamra ana daabira haaulaa'i maqtuucun musbixiin waqadaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi ilaa luuqin luuq intii ka ah waxaanu u waxyoonnay daalika kaagaas almra ee amarka ah baanu u waxyoonnay ana daabira haaulaa'i kuwaan dabadooda maqduucun tulla jaraaya inay tahay ayaanu u waxyoonnay musbixiina xaal ay aroorsanayaan iyagoo yacnii aroor gal ah oo aroor xilli aroor a gelayo kuwii salka ka jarayaan nahay oo iyaga dhan marka halaagii baabi'inaya oo ku imaanayo waqadaynaa marka bimacnaa wa awxaynaa baa la tadmiiniyey sidaas darteed baa ilaa loogu gudbiyey ayb waqiila waxaa la yidhi waqadaynaa wafaraqnaa waxaanu u dhammaynay ilayhi ilaa luuqin luuq intii ka ah daalika alamra baanu u dhammaynay arrinkaas oo cadaabkii ah sidaasna waa la yidhi waqadaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi ilaa luuqin luuq intii ka ah daalika kaagaas baan u waxyoonnay alamra ee amarka ah arrin yacni amarkaa cadaabkaas ah ama amarkaas aan siino inuu la dheelmado dadkiisii la halaagayo saa ayaanu u waxyoonnay anna daabira haa-ulaa'i jumladan marka waa bedel ayay daalika ka tahay waqadaynaa ilayhi waxaan xaggiisa u waxyoonnay daalika kaagaas anna daabira haa-ulaa'i baan u waxyoonnay anna daabira haa-ulaa'i kuwaan gadaashooda maqduucun tu la jaraayo waay marka dabadooda mid la jaraayo waay maxaa laga wadaa kinaayatun can ilisti'saali waay waa la dabar goyna waay waxba lagama reebayo inta mu'miniinta unbaa laga reebayaa inta kale waa la dabar jaraya faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu oo kale waay walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin kinaayada yacni marka la rabo qoladaa waa la salgooyey marka la rabo in la yidhaahdo yacni waxaa la dhahayaa marka daabiru yani qudica daabiruhum waxaa la jaray dabadoodii baa la jaray yani kii u dambeeyey ma harin way manaha ila dabada xagga dambey ku taallaa midkii u dambeeyey haddii la halaagay kuwa hore halaagu mar horowba kusoo dhacay waay m marka taasaanu u waxyoonnay ana daabira haa-ulaa'i kuwan dabadooda maqduucun mid la jaraayo inuu yahay saasaan u waxyoonnay maqduucun waa khabaru anna musbixiina xaal ay aroorsanayaan oo iyagoo aroortii subxi gelayo waa berigii gelayo yaanu halaagaynaa walaqad sabaxahum bukratan cadaabun mustaqir fii suurati alqamar ayb marka musbixiina haa-ulaa-ida waa laga xaalayn karaa maqduucun damiirka ku jirana waa laga xaalayn karaa labadaba ayb sidaasaan marka nebiyullaahi luud isagii aanu u waxyoonnay wajaa-a ahlulmadiinati yastabshiruun wa jaa-a waxaa yimid ahlulmadiinati magaalada dadkeedii ayaa imaadeen yastabshiruuna xaal ay bishaaraysanayaanoo biadyaafi luuqin luud martidiisa ay ku bishaaraysanayaan oo inay marka yacni isticmaalaan ay rabaan qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi luud ina haa-ulaa'i kuwaan dayfii martidayda waay falaa tafdaxuunii ha i ceebeyninina ha i ceebayninina waataqu llaha alla ka cabsada walaa tukhzuuni ha i hoojinnina oo martidii ha igu hoojinina martidayda qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka miyaanan kaa celinin oo nan kaa reebin an tudiifa an tudayifa inaad marti gelisid axaddan axad axadka oo min alcaalamiina ka mid ah caalamiintii ka mid ah ayb qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka miyaanan kaa celinin oonan kaa reebin can ilcaalamiina inaad marti yacnii aada marti soorto caalamiinta yacni xaggooda inaad marti soor u qaadato sidaa miyaanan kaa reebin can diyaafati alcaalamiin dadka kale macnaa caalamiinta marti gelintooda miyaanan kaa celinin annaga hore aanan kaaga reebin ayb wa jaa-a waxaa yimid ahlulmadiinati magaaladii dadkeedii ayaa yimaadeen yastabshiruuna xaal ay bishaaraysanayaan oo mala waxay ku bishaaraysanayaan malaa'igtaas marka bani aadamka u eg oo luud martida usoo noqotay waaxidii waxa uu yidhi tafsiirulbasiidka qaala almufadalu mufadal waxa uu yidhi lamaa daquu calaa luuqin baabahu luud marka ay albaabkiisii u gargaraaceen ashrafa calayhim kor buu ka soo fiiriyey wa qaala waxa uu yidhi haa-ulaa'i dayfiih kuwaan martideyda waayo falaa tafdaxuuni hay ugu ceebayninina cindahum agtooda fayaclamuu markaa ay gartaan annahu laysa lii cindakum qadrun inaan wax sharafa iyo qadara aanan agtiina ku lahayn waryaynan dareemin martidaana iga taga basiidka marka saa saas ku yihi marka martideyda ha igu ceebaynin inaad martideyda aniga horteyda waxun ha ugu samayninina waa arrinta anay ceeb ii tahay ama waxay noqon kartaa war iyaga laftooda yaynan isdhihin war nebigoodii iyo ninkii ugu khayrka badnaa oo iyaga ku dhex jiray xataa wax ay ku karaameynayaan ma jirta miya yaynan yaan la isdhihin macnaha laakiin de waxaasoo dhan wuxuu gelayaa ama uu wax u tarayaa qof de wax ogo markaa wax fahmayo fii suurati huod marka waxaan kusoo marnay inuu yidhi nabiyullaahi luud alaysa minkum rajulun rashiid war wax toosanoo rushdi iyo hanuun lahoo caqlile miyuusan idinku jirin hal nin oo war waxaan xumaatadan ka gilgisho miyaanu idinku jirin waa tii uu ku yidhi nabiyullaahi luud calayhi isalaatu wassalaam qaala waxau yidhi nabiyullaahi luud ina haa-ulaa'i kuwaan dayfii martideyda waaye falaa tafdaxuuni ha i ceebayninina waataqu llaha alla ka cabsada walaa tukhsuuni ha ihoojinina oo yacni martidan haigu hungeyn ha igu hoojinina agtooda ayb qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka miyaanan kaa celinin cani ilcaalamiina caalamiinta martiqaadkooda dadka martiqaadkooda horeysoo kaagama anan celinin ay awalam nanhaka miyaanan kaa reebin an tudiifa axada min alcaalamiin inaad marti gelisid axad caalamiinta ka mid ah marka dad shar badan bay ahaayeenoo kaanuu ashraaran yatacaraduuna likulli axadin qof walba waa u banbaxayeen fanahowhu waxay ka yacni ka reebeen can an yudiifa axadan qof inuu marti sooro wa an yamnaca baynahum wa beynahu hadduu marti martiqaad u sameeyana inuu u kala banneeyo awalam nanhaka cani ilcaalamiina mararka qaar waxay noqon kartaa soo kaama celinin annaga iyo waxa dadka kuu imaada inaadna kala dhex gasho waaba kaa reebne maana isku keen banaysi ayb dad marka sharta ka badatay bay ahaayeenoo waxaas marka ku dhaqmi jiray meeshaa marka wuxuu leeyahay abu xayaan alandalusi kitaabkiisa albaxrulmuxiidka waالdaahiru ana hada almajii'a imaatinka iyo wixii markaa yacni dhex maray isagii qowmkiisa hadallada hadalka dhex maray wa muxaawaratahu maca qowmihi fii xaqi adyaafihi doodii ayaga iyo nabiyullahi luud iyo qowmkiisii dhex martoo martida ku saabsan imaatinka ayb wa cardahu banaatahu iyo inuu gabdhihiisii u bandhigay inay guursadaan calayhim iyaga uu u bandhigay qaala daalika kullahu hadalkaas oo dhan wuxuu yidhi qabla iclaamihi bihalaaki qowmihi intaan markaa yacni la ogeysiinin qownkiisa halaagooda intuunanusan intuusan cilmi u yeelanin wa cilmihi biannahum rasulullahi yani intuunan ogaanin malaa'igta inay rasul alla yihiin ile markii hore qaala inakum qowmun munkaruun uu soo yidhi yani marka intuunan ogaanin inay malaa'ig yihiin waxa u yimid inta aan la ogeysiinin isaga qole qowmkiisa in la halaagayo waayo warkaas marka hadalkan doodda isagai qowmkiisii dhex marayso oo yacni iyo imaatinka ay imaanayaan iyo waxyaabahaas oo dhan iyadoo laakiin marka ujeedka uu ka rabo waxay tahay aayadahan suuratulxijri ku jiro yacni siday wax u dhaceen dhacdooyinka siday u kala horreeyeen ma u kala hormarinayaan aayadahan laakiin suuratu huod iyadoo muratab ahay timid say u kala horreeyeen oo majii-uhum iyo ogaalka uu ogaanayo inay rasul alle yihiin yaa horreeyey ayaga imaatinkoodaa horreeyey kuwaan lianna fii suurati huod wa jaa-ahu qowmuhu yuhracuuna ilayhi wamin qablu kanuu yacmaluuna sayi'aat waa kii markaas ayagaa imaadeen markaas wuxuu yidhi haa-ulaa'i banaatii huna adharu lakum faاtaquu اllaha walaa tukhsuunii fii dayfii alaysa minkum rajulu rashiid qaaluu laqad calimta ma lana fii banaatika min xaqin wainaka lataclamu maa nuriid qaala low ana lii bikum quwatan ow aawii ilaa ruknin shadiid intaas ma oga malaa'ig inay yihiin dadkaan hadda kuwaan ay usoo ordayaan ilaa markii dambe ay yidhahdeen qaaluu yaa luutu inaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayka faasri biahlika biqidcin min alleyli walaa yaltafit minkum axadu ila imra'atak inahu musiibuhaa maa asaabahum ina mawcidahum الsubxu alaysa الsubxu biqariib suuratu huud marka siday dhacdooyinka u kala horreeyeenay sheegaysaa suuraddan laakiin muratab ma aha dhacdooyinka qaabka aayadahan hadda ay u sheegeen waawduna tartiib ma keento kulli waaw bay iskula cadfan yihiin wajaءa ahlu اlmadiinati yastabshiruun qaala ina haؤulaaءi ضayfii falaa tfdaxuun wاtaqu اllaha walaa تkhzunii fii ضayfii qaaluu awalam nanhaka can il wax hadda tartiib keenayo uma iyo wax lamida hadda aayadahan kuma imaanin marka fii suurati huud waa muratab meeshaanina marka dhacdooyinka looma tartiibinin marka ayb qaala waxa uu yidhi nabiy llaahi luut haa-ulaa'i kuwaani banaatii gabdhahayga waaye fatasawajuuhuna guursada in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwa samaynayo haddaad marka meel yacni shahwadii inaad gudataan aad rabtaan kuwaan waa gabdhahayga guursada gabdhaha marka kuwii ou dhalay miya mase waxaa laga wadaa banaatu qowmihi nisaau qowmihi nisaau qowmihi baa laga wadaa waa idiin guurinayaa marka guursada haddaad rabtaan ayb haddii la yidhaha marka gabdhihiisii waaye sidee dad gaala ah gabdhihiisii inay guursadaan oo ugu bannaynayaa ee fii sharcihi xaaraan kuma ahayn bal shareecadeenna xataa markii hore xaaraan kuma ahayn ilaa ay soo degtay suuratu lmumtaxina laa huna xillun lakum walaa hum yaxiluuna lahuna intay ilaa ay ka soo degtay ayb qaala waxa uu yidhi haa-ulaa'i kuwaani banaatii gabdhahaygii weeyaan fatasawajuuhuna uxadfan marka guursada iyaga yacni guur xalaala la gala in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwii samaynaya maa aamurukum bihi waxaan idin amraya haddaad yeelaysaan sidaa yeela marka nisaau qowmihi buu ujeedaa baa la yidhi ayb lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun lacamruka cumrigaaga iyo noloshaada ayaa qasamii dhaartayda ay ahaataye innahum iyaga la fii sakratihim baadidooda dhexdeeda yay ku sugan yihiin yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii wareersan oo markaa yacni wareeraya lacamruka marka laamka ku jira waa laamu ibtidaa waay camrukana hadda marka waa qasam sariix ah macnaha waxaa u qarsoon lacamruka ah qasamii dhaarteyda ahaatay lianna jawaabulqasamkii baa wuxuu dhacay booskii khabarka jawaabulqasamkii baa booskii khabar ka dhacay marka waa khabar baa lasoo qadaraa jumlada ka dambeysana jawaabulqasamka waa laamkuna marka laamu ibtidaa waa camruka iyo cumruka labadaba waa jiraan camruka iyo cumruka xaraf yani waxaan ka wadaa qira'a ahaan uma jeediye waxaan ka wadaa macnaa kelmaddan luqa ahaan laakiin camruka waxaa gaar looga dhigay siiqada dhaarta marka la rabo in la dhaarto marka ilaahay yow ku dhaaranaa markas aayaddan lacamruka ma waxaa laga wada akharu lmufasiriin waxay leeyihiin aayaddan qisadii luud oo aan weli dhammaanin ayaa las aayaddan baa yacni dhex gashay ewaxayna ku saabsan tahay aayaddan wax axadka lagu dhaaranaayo cumrigiisu waa nebi moxamed sala alla ly slam inahum la fii sakratihimna quraysha loo jeedaa ayb kadibna marka qisadii baa haddana dib loogu laabanaa akharu lmufasiriin qowlkoodu saas waay bacd lmufasiriinna waxay ku tageen lacamruka waxa alla uu ku dhaaranayo waa xayaatadii luud lafteeda waan ku dhaaran karaa ilaahay de luudna waa ku dhaaran karaa nabiyullaahi maxamed uu ku dhaaran karaa makhluuqaad kaleu ku dhaaran karaa laakiin wixii ilaahay uu ku dhaarto wax qiimi badan oo sharaf badan ilaahay agtiisa maamuus kale waay ayb marka lacamruka waxayaatuka noloshaada qasamii dhaartaydu ahaataye nebi moxamedow innahum kufaaru quraysh la fii sakratihim ay ku sugan yihiin baadidooda dhexdeeday ku sugan yihiin baadidoodii dhexdeeda ayay ku sugan yihiin yacmahuuna xaal ay yihiin kuwa iyagoo wareer wareersan oo marka yacni jidkoodii aan jid saxa haynin ayb alcamru waalcumru waaxidun waaye laakiin dhaarta markay tahay camrukadaa loo isticmaalaa ayb wixii marka de ilaahay ilaahay isaga cidou doonu ku dhaaran kara laakiin annaga ma noo bannaan tahay qofku inuu yidhaha lacamrii baaqi ahaanshadeydaan ku dhaartay cumrigeyga lacamrukaan ku dhaartay qof ma la dhihi karaa karaaha ku jirta sidaasaa marka mufasiriinta qaarkood ay baxiyeen bani aadamkana de ilaahay un inuu ku dhaarto alle iyo tilmaamihiis unbaa lagu dhaaran karaa maahan wax kale inuu ku dhaarto waaba laga reebay lacamruka xayaatadaada iyo baaqi ahaanshahaada ama cumrigaaga qasamii dhaarteydu ahaatay innahum iyaga nebi yacni quraysh la fii sakratihim baadidooda dhexdeeda yay ahaa ayay ku sugan yihiin yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii wareer wareersan oo markaa yacnii tiih iyo wareer markaas uu hayo ayb faakadathum asayxatu mushriqiin faakhadat waxaa qabatay hum iyaga asayxatu qayladii ayaa qabatay mushriqiina xaal ay yihiin iyaga oo markaa qorax soo bax galay xilli qoraxdu ay soo baxayso oo qorax soo bixitaan galay ayay qayladu qabatay ay daakhiliina fi shuruuqi iyagoo shuruuqa galaya qorax soo bixitaankii iyagoo galaya aayaddan iyo tii hore marka see loo jamcina hore waxaan usoo marnay waqadaynaa ilayhi dalika almra ana daabira haaulaa'i maqduucun musbixiina lyii kuwan dabadooda waa la jarayaa waa la cadaabayaa iyagoo aroor galayo subax galayo halkaana waxaa la yidhi mushriqiina qayladii waxay ku dhacday iyaga oo qoraxdii ay soo baxday oo waqtu shuruuq gudagalay mufasiriintu waxay dhaheen fakaana ibtidaau lcadaabi cadaabka bilaabashadiisu wuxuu ahaa xiina asbaxuu waaga markuu beriyey wa tamaamuhu cadaabku dhammaystirkiisana xiina ashraquu markay qorax soo bax galeen intaasuu cadaabka haayey marka aayaddan marka waxay ka hadlaysaa waa bictibaari cadaabka waqtiga uu dhammaanayo tii horena bictibaar waqtiga uu kusoo bilaabmayo cadaabka waxa isdiidaya marka qur-aanka maleh fajacalnaa caaliyaha saafilaha waamtarnaa calayhim xijaarata min sijiil fajacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa dhulkooda meeshii sii sarreysay saafilahaa baanu ka yeelnay meesheeda hooseysaan ka dhiginay waa dabagedinay waamtarnaa waan roobeynay calayhim iyaga korkooda xijaaratan baan ku roobeynay dhagaxyaal dhagaxdoo min sijiilin dhoob la dubay ah ina fii daalika kaagaas laaayaatin calaamaad baa ku sugan ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusayaan lilmutawasimiin ay ugu sugan tahay kuwa wax feerfeerinayo oo cibro qaadanaayo ayay ugu sugan tahay fajacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa caaliya ardihim qowmuluud dhulkoodii meeshii sii sarreysay ayaan saafilahaa meesheedii hooseysay ayaan ka yeelnay kor hoosaa laga dhigay hoosna koraa laga dhigay marka iyadii dhammayd marka waa la debagediyey waalmu'tafikata ahwaaha wa amdarnaa waxaanu ku roobeynay calayhim iyaga korkooda xijaaratan dhagax dhagaxdoo min sijiilin dhoob ka samaysan ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin lacalaamaatin baa ku sugan lilmutawasimiina ay lilnaadiriina kuwa wax ku cibro qaadanayo fiirfiirinayo lilmutawasimiina lilmutafarisiina kuwa yacnii aada wax u fiirinayo oo yani caynulictibaar wax ku fiirinayo waqiila waxaa la yihi lilmutawasimiina lilmuctabiriina kuwa cibro qaadanayo wasmiga asalkiisana shayga marka aada calaamaysaan laha waa calaameynta xoolaha marka la rabo in la aqoonsado waa la calaameyna calaamadaas marka waxay ku tusaysaa waxbaa lagu ogaanaa ujeedka wax loo calaameynayo waxay tahay wax lagu garto marka dadka wax garanayo oo wax cibro qaadanayo calaamaaday u tahay qisadaani waxay aada u fiiriyaan wainahaa waina wainahaa waina madiinata luud luud madiinadiisa magaaladii uu deganaa labisabiilin ay ahaatay jid la maro kaas oo muqiimin haabitin sugan jid sugan oo haabit oo waadix ah toobin cad ayay ku taallaa magaaladoodii w ina fii dalika kaagaa dhexdiisana la-aayatan baa ku sugan lilmu'miniina yay ugu sugan tahay mu'miniinta ay aayad ugu sugan tahay yacnii magaaladii ay deganaayeenee saduum la dhihi jiray ma la baabi iyada dhan ma baabi'in waa magaalo marka weli macnaha iyo meeshii baddii ay deganaayeen iyo magaaladii ay deganaayeen waa la baaqi yeelay ayagii waa la halaagay meeshii laakiin degaankoodii ahaa meel calaamad leh oo la yaqaano ayaa laga dhigay oo weliba safarku ay dariiq ka dhigtaan oy maraan weliba quraysh oo qur-aanka meeshii uu kusoo degay deganaayeen markay shaam aadayaan oy xaggaa u socdaan shaam waa sii mari jireen magaa quraa luud reer luud meelihii ay deganaayeen marka wainahaa damiirku wuxuu u laabanayaa waina haadihi lmadiinata maga madiinadan oo sidaa loo galay oo dadkeedii la halaagay oo la dabagediyey magaaladaa la dabagediyey la bisabiilinay ahaatay jid jidka oo muqiimin cad oo waadix ahoo yacni haabit ahoo sugan ayay ahaatay ayb macna alaaya marka waxay tahay macnaha aayaddan laga rabaa waxay tahay ana alictibaara bihaa in lagu cibro qaato mumkinun waa wax suuragal ah ayb yani magaaladan in lagu cibro qaato waa mumkin lianna alaahaara alatii yustadallu bihaa in nimankaa la halaagay raadka loo deliishanayo muqiimatun haabitatun waa taagan tahay waana waana wax sugan oo joogo waa lagu cibro qaadan karaa tafsiir sidaas uu leeyahay wainahaa labisabiilin muqiim tafsiir kale marka waxaa damiirka loo celinaa wainahaa waina sayxata qayladii lagu dhuftay sayxadaasi la bisabiilinay ahaatay jid ayb jidka oo muqiimin haabitin suganay ahaatay labimar labi yani labi labimarsadin haabitin yani jid sugan oo u gamban loogu loo yani kuurgal loogu jiro ciddii iyaga ficilkooda ku dayato lagu halaagayo tafsiirkan labaad marka saasuu leeyahay waina sayxata qayladii iyo halaagii ayaga ku dhacay la bisabiilin ay la bimarsadin waa yacni kuurgal haabitin oo sugan waay liman yacmalu camalahum camalkooda qofkii sameeyo ayaa marka wixii ayaga ku dhacay oo kalena waa ku dhacaa ka qowlihi tacaala wamaa hiya min aaalimiina bibaciid aan soo marnay wamaa hiya min aaalimiina bibaciidin yani qowm yani luud qoomkiisa magaaladii ay deganaayeen ama wixii ku dhacay kama kama foga kuwa daalimiinta wax ka fog ma ah oo waa arkayaan mar walba waana wixii ku dhacay iyagana waa ku dhacayaa wixii camalkoodao kale la imaado labadaas tafsiiraa ku jirta tafsiirka hore aada u sahlana wainahaa labisabiilin muqiim suuratu saafaadna marka waa ku jirtaa oo wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun waa mari jireen ilaa haddana waa la yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa saduum meeshii l nabiy llaahi luud deganaa baddiina baxrulmeyidaa la yihahda baxrulmeyit baddii dhimatay dadsii ayaa la yidhaha dadsii meeshaas marka wax lagu cibro qaataa yaallo ilaahay baaba intuu ka dhigay wax aan maanta la garanaynin lagama dhigin wax la garanayaa laga dhigay maxaa looga dhigay in lagu cibro qaato ina fii dalika laaayata lilmu'miniin dalxiisayaalka iyana waa tagaan waa fiirfiiriyaan laakiin da waxba kama soo qaataan in yar maaha ina fii dalika kaagaa dhexdiisa laaayatan baa ku sugan aayad lilmu'miniina ugu sugan wain kaana asxaabu laykati ladaalimiin wain hushaaniya kaana wuxuu ahaa asxaabu laykati kaynta ama jiqda dadkeeda ladaalimiina bay ahaayeen kuwa dulmi falo mushrikiinay ahaayeen fantaqamnaa waan ka aargoosannay minhum iyaga xaggooda wa inahumaa yacni labadaa magaalo la biimaamin la biariiqin jid ayay ahaadeen jidka oo mubiinin cad ay la biariiqin waadixin imaam jidka meel allaale meeshii loo soo qasdaa la dhahaa imaam jidadkana waa loo soo qasdaa si musaafirka uu u gaaro meesha markaa uu rabo ayb wainahumaa damiirka ku jirana waxaa loo celinaa labada magaalo qowmu luud iyo asxaabulayka asxaabulayka iyaguna waa shucayb qowmu shucayb waaye iyaguna meelaha meelaan ka fogeyn bay ayay deganaayeen madyan quraa madyan ayb wain kaana wain hushaniya intaan marka waa mukhafafa min ahaqiila waay wain hushaniya baa laleeyahay waxaa jira icraab kale oo laleeyahay waintu marka waa naafiye waay ladaalimiina laamka ku jirana bimacnaa ilaa ayaa laga laqmayna wain kaana asxaabu laykati wamaa kaana asxaabu laykati ma ahayn ladaalimiina ilaa daalimiina un bay ahaayeen saana waa la dhihi karaa wain hushaaniya kaana wuxuu ahaa asxaabu laykati kaynta dadkeeda yani meel kayn weyn oo markaa ay caabudi jireen ayay ahayd kayntaani qowmu shucayb meeshay deganaayeenna madyan baa la dhihi jiray marka jiqdaa ima kayntaa dadkeedu waxay ahaayeen ladaalimiina kuwa dulmi falo oo naftoodii dulmiyeyoo kufri ku dhex jiro waana qowmu shucayb baana loo jeedaa fantaqamnaa waanu ka aargoosannay minhum iyaga xaggooda waa ka aargoosannay oo waan cadaabnay wa inahumaa labadaa magaalo magaaladii qowmu shucayb deganaayeen iyo magaaladii qowmu luud labadaa magaalo la biimaamin bay ahaadeen la biariiqin jid jidka oo mubiinin cad ama wax caddeeyo dariiqa marka imaam waxaa loogu magacaabay liannahu yu-ammu ilayhi waa loo soo qasdaa wliana almusaafira ya'tamu bihi jidkuu ku daydaa xataa yasiira ila almowdic aladii yuriiduhu ilaa meeshau rabo uu ka gaaro waa imaam oo kale waay marka jidka waa la soo aadayaa oo qofku markuu magaalo rabo inuu tago magaaladaas waddada gashow dhowr waddo usoo marmaraa iyadoo usoo qasdaa marka labiimaamin labiariiqin waayo marka macnaha jid ayay ku yaalaan kaas oo mubiinin cad oo aan markaa laga lumaynin oo dadku ay garanayaan walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin walaqad walowallaahi qad xaqiiqe ahe kadaba wuu beeniyey asxaabu lxijri xijri meesha la yidhaha dadkeeda almursaliina rusushii bay beeniyeen xijri marka waa dhul yacni u dhexeeya madiine iyo shaam madiine iyo shaam u dhexeeya ama xijaaz iyo shaam ile madiina xijaazay ka mid tahay waxaana loo yaqaanaa waa diyaaru hamuud reer hamuud oo qowmu saalix ahaayeen meeshii ay deganaayeen waadilquraa bayna agteeda tahay iyada lafteeda marka madaa-in saalixa la yidhahda waa hadda waa waa la yaqaan ba madaa-in saalix waadilquraa waa la yidhaahdaa xijri marka meeshaa waa iyagana meesha xijri suuradda meesha loogu magac darayna waa hadda walaqad walowallaahi qad xaqiiqe ahe kadaba way beenisay asxaabu lxijri xijri meesha la yidhaha dadkoodii almursaliina bay beeniyeen rusushii nebiyullaahi saalix bisay beeniyeen rusushii bay beeniyeen baa la yidhi ninkii hal rasuul beeniyey kulligood waa beeniyey wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatinaa aayadaheennii baanu siinay fa kaanuu waxay ahaayeen mucridiina canhaa xaggoo kuwa kasii jeeda xaggeeda wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna inay qoraayeen min aljibaali buurihii xaggooda buyuutan bay ka qoraayeen guryo aaminiina xaal ay yihiin kuwa nabad gashan oo ka nabadgelaayo kharaab inay ka baaba'do iyo buurta inay kusoo dhacdo iyo iyagoo ka nabadgalsanoo aan ka baqaynin armay buurtaan idinku soo duntaa yay buuraha iska qodanayeenoo waxay ka dhisanayeen guryo suuratulacraafna waa kusoo marnay tattakhiduuna min suhuulihaa qusuuran dhulka bannaankiisi baad waxaad ka dhiganayseen qusuur wa tanxituuna aljibaala buyuutan buurihiina marka guriyaad ka qorayseen faakadathum waxaa qabatay iyaga asayxatu qayladii baa qabatay musbixiina xaal ay yihiin aroorgal iyagoo aroorgal ah oo aroortii galay famaa agnaa ma deeqin canhum iyaga xaggooda maa kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqey kasbanayeen wixii ay shaqaysanayeen oy kasbaayeen ee maal iyo keyrkiisa waxba uma tarin weyn ayb waxaa lagu tilmaamay nimankan marka oo qur-aanku uu ku tilmaamay inay aada nadarkooda adduunyada inuu aada u darnaa wasafahum bishiddati اnnadari liddunyaa waalmaksab niman adduunyada aada u yaqaano oo wax kasbashada aada u yaqaan oo arrintaa marka aada xarfaan ugu ah ayuu qur-aanku ku tilmaamay marka qofku inuu adduunyada aada u yaqaano ma ka dhigayso inuu badbaadayo dariiqu najaah inuu kasaayo ma aha macnaheeda waayo nimankan buuraha guryaha ka samaysanayo sidaan u yaqaanay adduunyada haddana maca daalika rabbigood ma aynan cibaadadiisa waa garan waayeen inuu keligii cibaado xaq ugu leeyahay waana la xaaqayo waa la halaagay marka inaad adduunyo badan taqaano macnaheedu maaha inaad tawfiiqda hayso adduunyo badan inaad taqaano diyaarado samaysood wax walba aada samayn karto adduunyada aad aada u taqaano macnaheedu maaha inaad adigu caalim tahay oo aada wax taqaano ma aha cilmiga dhabtaa waxa uu yahay midka ku tuso rabbi subxaanahu watacaala iyo si tilmaamihiisa iyo magacyadiisa iyo inuu cibaadada keligiisa astaahilo kan ku tuso oo aada markaas ku dheefsatood ku camal fasho inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa markuu ilaahay ka sheekeeyey buuraha iyo wadooyinka iyo dhulka iyo webiyada iyo waxaa dhan marka laga sheekeeyey buu alla wuxuu yihi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa uun ka cabsado xaalay addoommadiisa ka mid yihiin culimada ibnu cabaas wuxuu ku fasiray aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir waa kuwa yaqaano ilaahay inuu wax kasta awoodo yani dadka ilaahay ku yaqaan biasmaa'ihi wa sifaatihi kuwaas waayo culummada marka ayb ninaan ilaahay aqoonin waa jaahil waayo waxna ma garanayo ayb meeshaa marka sidaas iyay tahay sheekh maxamed alamin shanqiiti meeshaan mabaaxid badan uu ka bixiyey walaqad kadaba asxaabu اlxijri اlmursaliin wuxuuna uga bixiyey waxay ahayd markii nebiga sal l slam uu tabuuk u socday wuxuu maray yani diyaar hamuud meeshay hamuud deganaayeen bukhaari fii saxiixii wuxuu ku wariyey can ibni cumar ana rasuula اllahi sal l slama nebiga lamaa nazla اlxijr markuu xijri degay fii gaswati tabuuk amarahum wuxuu amray asxaabta anlaa yashrabuu min bi'rihaa ceelkeeda magaaladaa ceelkeeda inuusan inaynan ka cabin walaa yastaquu minhaa inaynan biyo ka dhaansanin faqaaluu waxay yidhaahdeen asxaabta qad cajinnaa minhaa biyaha waa ku cajiimanay cajiinaan biyaha ku qasannay wastaqaynaa waana waana dhaansannay fa amarahum nebigu wuxuu amray an yadraxuu dalika alcajiin cajiinkaa inay tuuraan wayuhriiquu dalika almaa biyahana la daadiyo wuxuu yidhi biyaha daadiya cajiinkana tuura riwaayo kale ibnu cumar wuxuu yihi lamaa mara nabiyu sal l slam bilxijri markuu nebigu soo maray meeshaas qaala wuxuu yihi laa tadkuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum kuwii naftooda dulmiyey meesha ay degan yihiin ha gelinina ayb an yusiibakum maa asaabahum cabsin laga cabsanayo wixii ayaga ku dhacay inay idinku dhacaan ilaa an takuunuu baakiin inaad oynaysaan maahne idinkoo ooyayo gala ayuu yihi uma qanaca ra'sahu nebigu madaxiisuu raariciyey uu foorariyey wa asraca sayra socodkana waa dedejiyey orod buu ku maray xataa ajaaza alwaadi ilaa waadigii ou dhaafay xadiid kale bukhaari ku sugan kitaabu salaah uu ku keenayna wuxuu baabeeyey imaamu lbukhaari baabu salaati fii mawaadici alkhasfi waalcadaab salaada lagu dukada meelaha cadaabka ka dhaco iyo dhulgariirka ayuu ka hadlay qaala wuxuu yidhi wayudkaru ana caliyan radia allahu canhu kariha salaata bikhasfi baabil cali wuxuu ka haday meesha baabil ee dhulgariirku ka dhacay in lagu dukado sidaasuu tilmaamay uma dakara alxadiida xadiidkan uu sheegay marka qisadan oo diyaari hamuud ayuu oo nebigu markuu xijri maraayey qisadeedau keenay riwaayo kalena waxay leedahay nebigu wuxuu amray markay cajiinka ka qasteen biyaha an yaclifu alcajiina aladii sanacuuhu bimaiha bimaa'iha alibila riwaaya waxay leedahay cajiinka xoolaha iska siiyo yidhaha iska cumaan idinku ha taabanina meeshaas marka dersi laba dersiba waa ku jiraan dersiga koowaad wuxuu yahay calaaqada ka dhexaysa waa maxay meeshaas biyaheeda in la cabo nebiga oo ugu diidaayo dadka yacni biyahaas nebigu muxuu ugu diidaa dadka cajiinkii biyaha laga qastay in la cuno oo muufo laga dubto oo dadku isticmaalaan nebigu muxuu uga reebayaa wuxuu uga reebayaa waxa ay tahay dhulkaasibaa waxay noqotay dhul ilaahay caradiisa ku dhacday caro allah ku dhacday ilaahay baa loogu caasiyey ilaahay baa laga car lagaga caraysiiyey salaad ma lagu duka karaa laguma duka kara in la keeno sababta keentay in laga hadla taas waa ayb iyo haflada ta kale waxa ay tahay qofka in haflada waxa uu madihii hore ku dhacay inuunan ishilmaansiinin oo isagoo iska qoslayo iska faraxsan hadduu iska dhex galo meelahaas waxaa laga yaabaa isagana dacdaabkii inuu ku dhaco isagoon ogeyn qofka qalbigiisu xayi inuu yahay uu nool yahay oo qur-aanku uu la noolaado qalbigeennaa la rabaa meeshii qur-aanku inay wax ka dhaceen xadath weyn inuu ka dhacayo uu tilmaamaayo ee ilaahay loogu caasiyey ina iyadoo la ooynayo un in la galo laga cararo orod lagu maro sidaas yay tahay marka dhulka macaasida lagu sameynaayo dhul halis ah waay marka nacam oo cadaabka caamka ee qofka dadkaa kusoo degaya adigana waa kugu dhacaya marka taas qofku inuu iska ilaaliyo meel macaasi lagu haayo oo ilaahay loogu caasinaayo inuu ka fogaado waay haddii markaas yacnii safar uu ku maraayo ama wax ay ay imaadaanna inuu isagoo baraarugsan oo cabsi ay ku jirto oo oynayo oo arrintaa iyadaa ay la xun tahay isagoo xaalkaa ku jiraa yacnii inuu maro ay tahay ayb kuwii dhintay marka hadday saas yihiin kuwa nool waxaa dhici karta marka inay kaba daran yihiin kuwii dhintaya saan dhulkii ay ku dhinteene lagu halaagayaa sidan laleeyahay kuwii noolaa maxaad u malaynaya marka maam oo habeen iyo maalin ilaahay caayanayo oo la jahrayo caayada alleh oo aynan qarsoodi aynan ahayn qofka waxyaabahaasi marka inuu ka cararo ka tago oo uu markaa yacni cabsi ka muujiyaa laga rabaa masalada kale labaad waxa ay tahay salaada meelahaas lagu dukado siday noqonay buu aad uga hadlay kadib wuxuu kusii luga fidsaday sheekh maxamed alamin shanqiidi mas'ale muhimoo meelaha salaad in lagu dukada la reebayuu ka hadlay hadda casharkan kuma soo koobi karno adwaa-ulbayaanka hal meeluu ku daahay marka meeshuu aadka ugu daahay waxay tahay asalaatu fi lmaqaabir qubuuraha salaad ma lagu dukan karaa ama masjid qabri ku yaallo waana midda hadda aadka ay dhici karta in su-aalo uga imaadaan ilaa masaajid waxaa jira qubuur ku dhex taallo kuwa hadda lagu duugaa jiro masjidku marka haddii uu qabri ku dhex yaallo ma lagu dukan karaa maya xadiid saxiixa nebigu sal l l slam wuxuu yidhi lacana allahu alyahuuda waannasaaraa ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida ambiyadoodii iyo dadkii suusuubanaa qubuurtoodii bay masaajid ka dhigteen ayuu yihi nebiga sal l slam markaa nebigu yuxadiru maa sanacuu waxay sameeyeen buu ka digaayey nebiga sal l slam qabri marka in masa meel lagu tukado iyo qabri in laysku ag dhigo oo lays ag dhigo waa yacni lama ogola shayga nebigu lacnad uu ka waajibiyeyna ogow waa xaaraan ilaan lacnadda waxa keenaya xaaraan la koray waay wax iska maahan laga tegey maahan shay manduub ama mustaxab oo laga tegey ma aha shay xaaraan oo la koray dad baa marka waxay leeyihiin ma ahayna annaga meelay ku taalla qabri iyo masaajid hala kala fogeeyey diinta kuma jirto waxaas maana ma haynay ku leeyihiin marka waana og yihiin inay inay jirtaan waayo xadiidkaasi marka bukhaari iyo muslim iyo wuxuu ku yaalaa kutubaha sunanka iyo macruuf haddii marka xadiid kalo xadiid muslim uu wariyo min xadiidi marthad ibn abi marthad alghanawi wuxuu ahaa laa tusalluu ila alqubuur qubuuraha u dukanina xaggooda weliba in qiblada layska xijiyo waa sii daran tahay aaday u daran tahay tan saddexaad oo kale nebigu wuxuu reebay guryaha in qubuuro laga yeesho laa tatakiduu buyuutakum maqaabir guryihiina qabriyaal ha ka dhiganina sababtu waa maxay wasalluu fiiha buu yidhi ku tukada marka saad gurigaaga ugu tukatid waa inaadan qabri ka dhiginha marka waayo haddaad qabri ka dhigto gurigaaga salaaddii inaad ku dukato ayaa khatarkaaga gelaysa ayb madaahibta marka salaadaas ma ansaxay mase ma ansaxayso in badanoo culimada kamida waxay leeyihiin xaaraan waa tahay laakiin salaada lagu dukado lama soo celinayo ay leeyihiin lama soo celinayo tasixu salaatu maca alisaa'ati salaadda sideeda waa u ansaxay qofkan laakiin qalad oo galay imaam axmed isaga wuxuu leeyay may waxaa la celinaaba salaadana ma ansaxayso waayo makaanka aada ku tukanayso waa inaadan ka makaanka aada ku tukanaysid waa inuu yahay makaan salaada ku tuko aan lagaa reebin inaad salaada ku tukato waayo xadiidka jucilat liya alardu masjidan wa tahuuranna xadiidtan waa khasise waxa marka salaadda waa ma ansaxa mase ma ansaxayso muranka ka dhalinaana waxay tahay arrintan yacni nahyiga waxaa la ogyahay usuulka marka la joogo annahyu yaqtadi lfasaad nahyigu fasaaduu keenaa wixii nahyi uu la xiriirsado waa wax faasid ah haddana mararka qaar nahyigii baa waxaa la yidhaaha jihadiisu munfaka miya mase waa hayru munfaka yani cibaadada ma ka dhex baxsan tahay mase cibaadadii bay ku dhex jirtaa hadday cibaadada ku dhex jirto oo nahyiga uu yahay nahyi shuruudii cibaadada ama cibaadada daatadeeda nahyi ku saabsan hadduu yahay waa burinaa cibaadada markaas haddii laakiin nahyigu uu yahay nahyi khaarij bannaanka ka ah oo cibaadadan uunan tacalluq la lahayn waxay leeyihiin markaa nahyiga nahyigana waa goonidiisao qofkii xaaraan ugu dhacaa salaadiina ma burayso waana masale marka da baxdigeedu iska hadal dheer iyo aad uu u hadal badan yahay mas'alada kale uu ka hadlay sheekhu waxa ay tahay ee qubuuraha masaajidda lagu sameynayo oo laga reebay in masa qubuurihii masaaji masaajidda in qubuuro lasoo dhexgeliyo cillada maxay tahay cilladu nebiga u reebay masaajidda in qubuuraha la dhexgeliyo waa maxay cilladaas shaaficiyada iyaga annaga madhabteenna waxay tiraahdaa cillada waxay ka cabiraya cilladu waxay tahay bay leeyihiin meydkan markii la duugo dhacaankiisii iyo dhiiggiisii iyo ayaa caradii ku darmaayo carunka yacni sadiidka iyo dhacaanka iyo dhiigga iyo waa najaas marka waxay leeyihin caradiiba u dheehayaa caradii haddii uu dheeho qubuurihii haddii la faaga marka ama ay tahay maqbara mambuusha qabuuro la faaga hadday yihiin salaad ku ansixi maysay leeyihiin linajaasatiha haddaynan mambuusho ahaynna karaaha waayay leeyihiin ayagu cilladii najaasay la aadeen marka soo ma arkeysa mas'aladaas marka imaam axmed iyo aimo badanna waxay yidhaahdeen maya sababta qubuuraha in masaajid loo keeno loo reebay waxay tahay lianlaa yuftatana biha inaan lagu fidnoobin oo aan la caabudin qubuuraha waayo haddii qabrigii ninkii saalixa weynaa masaajid la-ag keeno qofkii masaajidkana ilaahay lagu caabudo marka dambe waxaa dhacaysa inuu qabrigiiba uu wax cibaadadii kamida uu siiyo hadhow in lagu fidnoobo waayo cillada midaasaana xaqa u dhow sababtu waxay tahay nebigaaba wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabudo ha ka dhigin in qubuuraha dad caabudaa ay jiri karaan oo ku fidnoobow nebigu og yahay sidaa darteeda uu leeya ilaahu kayga ha ka dhigin mid lagu fidnoobo oo yacni sanam la caabudo ha ka dhigin buu leeyahay xadiidkaa marka xataa aimada shaaficiyada qaarkood alimaamu nawowi iyo kale musli sharaxa muslimka waa ku sheegaa inaan fitno darteed inay in loo diidaayo arrintaas waxay leeyihiin ibnu xajar wuxuu leeyahay weliba shirkigu wuxuu kusoo bilowday saalixiin in quluwi lagu sameeyo dad saalixiino wan wanaagsan oo inta laga badbadiyey heer la caabudo la gaaray waan ognahay annaga lafteenna taas marka cilladaas mansuusada ah ee naska laga yacni ku cad aan ujeedaa yacni sababka shirkigana tilmaamayso ee nusuustaas iyo qaraynta ay xoojinaysaa habboon in cillo looga dhigo ee maaha najaase iyo waxyaabahaas sheekh maxamed alamiini shanqiidi wuxuu leynaysan najaas ahayn waxaa ku tusaayo qubuurta la reebay in masaajidda la dhexgeliyo yahuud lagu lacnaday inay arrinkaa khilaafeen darteed lagu lacnaday waa qubuur lambiyaa lacana allahu lyahuuda wاnnasaara itakaduu qubuura ambiyaaihim masaajid ambiyaduna najaase maahan ambiyada jirkooda carada maba cuntada nebi qab ilaahay dhulka waa ka xaribay nebi jirkiis inay cunto ayagiibaa haddana waxaa laleeyahay ambiyadii qubuurahooda yaan masaajidda la dhexgelinin ou nebigu leeyahay lacana allahu lyahuuda wاnnasaara itakaduu qubuura ambiyaaihim masaajid ambiyada najaas maa ka suurtoodana maya dhacaankan iyo iyo waxaan la sheegaayo marka iyo dhiiggan najaaso waxaas ma qabaanba ayaga ambiyadu carada mana mana cunayso mana isbedelayo ambiyada ilaahay marka taasaa ku tusaysuu leeyahay inaynan arrintu ahayn cilladu cillo najaasa ayb meeshaasna marka yacni in aada loogu baraarugsan yahay waa muhim masaajidana laga daayo qubuuraha waxaa dheci karto ishkaal dadka qaar inuu galo oo qabriga nebiga xagguu ku yaalla in la yidhaahdo laakiin su-aasha waxay tahay masaajidka inuu soo dhexgalo qabriga nebiga qabriga iyo masaajidka waa kala baxsanaayeene ilaa qabriga nebiga waxaa lagu duuga xujurat caa meeshuu ku dhintay nebina meeshuu ku dhintaa lagu duugaa xujradii caa-ishana masaajidka waa ka baxsanayd yaa soo geliyey marka masaajidka waktigii waxaa la soo geliyey alwaliid bnu cabdilmelik waktigii amawiyiinta saxaabana ma noolayn idan hadal rasuulna laguma soo gelinin ficil saxaabana laguma soo gelinin waxa soo geliyey marka waa boqor boqorada ka mida ficilkiisu xujo maaha daliilna ma aha hay ma laga bixinaa ma laga bixinaayo sababtoo nebiga as meesha asaaba ku horreeyo xaq kuleh sow maaha laakiin si aynan u dhicin nebiga qabrigiisa in loo soo tukado ama agtiisaba lagu tukado saynan u dhicin ayaa waxaa isaga dhanba qol inta la sameeyey haddana saddex derbi lagu xiray oo macnaha masaajidkii marka saddex derbiba uga go-an yahay qofku maba arkaayaba meelow si rasmi ah qabriga nebiga meeluu uga jiro ma fahmi karo leanna maba arkaysidba adiga qabriga nebiga ayb waqtigaas hore ayaana saddexda derbi lagu gooyo oo saddex xagal ah weliba ayb ibnulqayimna nuuniyadiisa waa ka ku sheegay taas marka daliil ma laga dhiga karo nebigu intounan dhimanin shan maalmood ka hor ayuu reebay qubuuraha in masaajidda la dhexgeliyo ayb waataynaahum aayaatinaa waatah famaa agnaa canhum maa kaanuu yagsibuun famaa agnaa ma deeqin canhum iyaga xaggooda kama deeqin maa aladii kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen waxay kasbanayeen waxba kama deeqinoo waxba uma tarin wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa ilaa bilxaq wamaa khalaqna asamaawaati ciraryaalo ma abuurin waalarda dhulkiina ma abuurin iyo wamaa baynahumaa dhexdooda waxa ah ilaa bilxaqi un baanu ku abuurnay ilaa bilxaqi xaalan xaq ku dheehannahay ama ilaa bilxaqi ilaa khalqan abuuritaan abuuritaanka oo multabisan bilxaqi xaq ku dheehan marka waa nactun limasdarin maxduuf taqdiirkuna saaso wamaa khalaqnaa ma anan abuurina samaawaati ciraryaalo waalarda dhulkiina ma anan abuurinayo wamaa baynahumaa dhexdooda waxay ahaaday ilaa bilxaqi ilaa khalqan abuuris un baan abuurnay abuuristaas oo multabisan bilxaqi xaq ku dheehan waina oo cibaadadiina xaqana waa ilaahay keliya in la caabudo wa ina saacata saacaddana la aatiyatun tu imaanaysa waay fasfax dhaaf nebiyow asafxa dhaafitaan aljamiila qurux badan dhaafitaankaasoo aljamiila aada u qurux badan iskaga sabaroo daa ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alkhallaaqu alla abuuris badan waa alcaliimu ogaan badan walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aana alcadiim walaqad walowallaahi qad xaqiiqeeh aataynaaka waxaanu ku siinay adiga nebi nebiyow sabcan toddoba ayaan ku siinay toddobada oo min almathaanii kuwa soo noqnoqda ah waalqur'aana ayaanu ku siinay qur-aankii alcadiima weynaa qur-aankii weynaayna waa ku siinay walaqad walowallaahi qad xaqiiqahe aataynaaka waxaanu ku siinay sabcan toddobaan ku siinay toddobada oo min almathaanii almathaanii waa jamcu mathnaatin mahnaad waa wax walbo la laba jeer celiyo marka waxaa loo jeedaa un toddoba la soo celceliyo soo celcelintaana marka macnaheedu waxay tahay de salaadii baa mar walba hadiyo jeer lagu soo celceliyaa faatixada toddoba aayadood toddoba aayadood oooo soo noqnoqotoo lasoo celceliya waay waxaa kaloo la yidhi addoonka iyo rabbi ayaa isu jawaabayo addoonku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaahdo ilaahay xamidanii cabdii buu dhaha addoonkayga waa i ammaanay wahaakadaa sidaasna marka mathaani waa loogu magacaabay waa la yidhi marka toddobadan oo min almathaani faatixada waay waalqur'aana alcadiimana waa ku siinay qur-aanka weyn qur-aanka weynna maxaa laga wadaa waa isla faatixada faatixada marka qur-aanka weynna waa lagu yacni magacaabay mahaanina waa lagu magacaabay labadaba waa lagu sheegay axaadiidta nebigana saasay u badan tahay almahaaniy iyo wاlqur'aan alcadiim labadaba faatixada in loo jeedo waqiila waxaa la yihi sabcan min almahaaniy waa toddobada suurad ee dhaadheere sabco diwaanka ayb iyo wlqur'aan alcadiima qur'aanka weyn laakiin tafsiirka waa laga xoog badan yahay waqiila waxaa la yihi sabca min almahaaniy waa faatixada wاlqur'aan alcadiimana qur'aanka weyn oo min caطfi اlcaam calى اlkhaas caamkiibaa waxaa lagu cadfayaa khaas laakiin axaadiidta nebiga waxay tilmaantay labaduba labadaa wasfi labadaa tilmaanba faatixada iska leh laa tamuddanna ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maakii intii ka ah ha u taagin matacnaa aan ugu raaxaynay bihi maagaba aswaajan noocyo aan ugu raaxaynay kuwa noocyadaa oo minhum min alkufaari ka mida walaa taxsan ha murgin calayhim korkooda yacnii ha u murgin waqfid raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina u raarici yani marka labadan aayadood isku xirkoodu wuxuu yahay qur-aan weyn baan ku siinay faatixadii baan ku siinay adduunka ay haystaan gaalada ha jalleecin waxa adiga lagu siiyaa ka qiimi badan kana weynin badan walidaalika alimaam abu shaama wuxuu yidhaahdaa khudbat lkitaabi almu'amalka wuxuu yidhaahdaa qof kasta oo ilaahay uu qur-aanka baray oo qur-aanka ama uu yacni laabtiisa ku jamciyey xifdi siiyey macaanidiisa fahmsiiyey inuu adduunyo jalleeca ma aha oo is yidhaahdadaa kaa roon nin adigu adduunyo un ku dhaamo waxoogaa kaa xoolo badan oo adduunyo kugu dhaamo haddaad jalleecdo oo tiraahdid ninkaasaa kaa khayr badan intaasoo haystaa aduu wax ma haysid ama aad tiraahda adoo qur-aankii yaqaana maxaan haynaa meeshaanan yacni waxba aan maxaan haynaa eberaan nahay waxba ma haysan waxaan cunno ma hayno haddaad sidaas maanta dhan la qayla dhaamiso tiraahdid hebel iyo hebelaa iga roon hebel iyo hebel kale aan la siinin qur-aankii aan la siinin qofka sidaasu qur-aanku xaqiray qur-aankii ayuu yaraystay waayo haddii adig qur-aan lagu siiyey kayrukana maal la siiyey ilaahay adoo kuu roonaaday sooma adou kuu roonaaday adou nicmada kuu weyneeyey waa inaad ilaahay marka ku shukrisaa qofkii qur-aan la baray oo ilaahay qur-aan uu siiyey walidaalika dadka ahlulqur'aanka ah waxay ahaan jireen waqtigii hore salafka ashadu nnaas dadka kuwa ugu suhdiga badan ayagay ahaayeen oo qur-aankoodaas habeenkii ay ku tukanayaan macaanidiisa markay dhadhansadaan adduunyo waa kaa eriyaa qur-aanka haddaad adduunyo yar haysatana qanaac uu ku siinay haddii adduunyo badan a haysatana shukri ayuuayuu kula daba taagan yahay shukriga inuu ku amraayo marka dadka ahlulqur'aanka waxaa laga rabaa inay ahaadaan dad kuwa ugu foga uga fogaanshada badan xagga damaca ayaa la rabaa haddii kale waxay noqonaysaa marka qur-aankii inayba yaraysanayaan haddii nin adduunyadii un ay ish u taagayaan un keliya ayb wqul inii ana nadiiru lmubiin laa tamudana ha jalleecin ama ha ku taagin caynayka labadaada indhood ilaa maakii intii ka amatacnaa aanu ugu raaxaynay bihi maagaba aswaajan aanu ugu raaxaynay asnaaf noocyo aan ugu raaxaynay noocyada oo minhum min alkufaari ka mid ah ka ha u taagin indhaha walaa taxzan ha u tiirin calayhim korkooda haku murgo yacni ha u murgin waqfid raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina u raarici waqul dheh innii aniga ana anigu annadiiru baanaha ku digaayo almubiinu digistiisu caddahay kamaa sidii oo kalean kuu siinay oon dushaada ugu soo dejinnay mila kamaa mila maa kii oo kale anzalnaa aanu dejinnay hu maagaba calalmuqtasimiina aanu kusoo dejinnay kuwii qeybsaday korkooda aanu kusoo dejinnay kamaadaan marka meesha lagu tacallujinayo kaafkaani saddex qowl baa ku jirta oo in la yidhaha walaqad aataynaaka sabcan min almahaani in lagu tacallujiyo oo markaa macnuhu ou noqdo aataynaaka ay anzalnaa camal waayo macno ahaan ma og tahay markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ay walaqad anzalnaa calayka korkaaga waaanu kuwaxaanu kusoo dejinnay qur-aankan midla maa anzalnaa kii oo kale yaanu yani sidii yani kii oo kale anzalnaa aanu kusoo dejinay cala almuqtasimiina kuwii qur-aanka qeybsaday oo barna rumeeyey barna beeninayo ahlu kitaabkii waaamanuu bibacdihi wakafaruu bibacdihi ama in la yidhaaho waqul inii ana nadiiru lmubiinu in laga la yidhaahdo waqul dheh inii aniga ana anigu annadiiru ku digayaan ahay bicadaabin ku digaayo cadaab mid wax ugu digayaan ahay kamaa kaladii kii oo kale cadaabkii oo kale anzalnaahu aanu soo dejinnay cala almuqtasimiina aan ku soo dejinnay kuwaa korkooda oo kale sidaana waa la dhihi karaa abuxayaan isaga wuxuu rajaxay kaafku inuu nacti yahay limasdarin maxduuf taqdiiruhu waqul qowlan waqul lahum waxaad u tiraahdaa ama waqul dheh qowlan qowl dheh kamaa midla maa kii oo kale anzalnaa aanu soo dejinnay cala almuqtasimiina aanu ku soo dejinnay yahuud iyo nasaaradii waxaas aada dhehaysana waa maxa qowlkaas innaka nadiirun lahum waxaad ku tiraahdaa inaad adiga mid u digaya ayaga aada tahay sidaas marka waxaa rajaxay abuuxayaan kaafkii markaa nactun limasdarin maxduuf buu ka dhigay ay waqul qowlan dheh qowlka oo kamaa midla maa kii oo kale ah anzalnaa aanu dejinnay cala almuqtasimiina ay anzalnaahu cala almuqtasimiina aanu kusoo dejinnay qowlkaas aada dhehaysana waa maxay inaka nadiirun inaad tahay kuwa diga kuwaa yahuud iyo nasaarana sidaa ku dheh waaye mid idiin digayaan ahay ku dheh ayagana sigaalkaas markaa meelahaasaa lagu tacaluujiyey ayb muqtasimiinta oo aladiina kuwii ajacaluu ka dhigay ka yeeshay ka yeelay alqur'aana qur-aankii ka yeelay cidiina ajzaa'an gaballo ka yeelay kuwaasoo qur-aankii gaballo ka yeelay gabalna waa rumaynayaan gabalna waa beeninayaan fawar cidiina marka waxa ay tahay jamcu cidatin oo markaa waxay tahay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa cadaytu shaya ay faraqtuhu waan kala geegeeyey qur-aankii bay gabal gabal kala geegeynayaan ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa cidiina in laga wado yacni cida asalkiisu marka ayuu yahay bimacnaa marka loo jeedo saaxir min alcadhi oo buhtaanka iyo been abuuradka iyo sixirka sidaas waa la dhahaa aladiina jacaluu lqur'aana qur-aanka ka ictiqaadiyey cidiina yacni sixiro ka ictiqaadiyey sixiryaal ayb macnaha horaase xoog badan ajzaa in laga wado fawa rabbika rabbigaa baan ku dhaartay lanas'alannahum lawallaahi iyo nas'alannahum su-aalnee oo su-aalnee hum iyaga ajmaciin waxaa leeyihiin dhammaantood camaa kii xaggiisa ka su-aalnee kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen waxay sameynayeen in la su-aalayo waa maxay waa laa ilaaha ila allahu bukhaari sidaasuu saxiixiisa ku wariyey marka laa ilaaha ila allahu qof walba waa ka su-aalaynaa wuxuuba laa ilaaha ila allahu ku sameeyey marka hadhow hadhihin towxiid ani maxaa laiigu sheegaa iyo muslimiinta looma sheego towxiid iyo waxyaabahaasoo dhan sheeko xariir way haddaan towxiid dadkao dhan loo sheegaynin maxaa lagu sheegi lahay waaba midkaan ilaahay leeyahay kulligood waxaan ka su-aalaynaa laa ilaha illa allahu aan ka su-aalaynaa waxay ku sameeyeen abulcaaliya wuxuu yidhi yus'alu lcibaadu addoommada waxaa la weydiinayaa can khallatayni laba arrin camaa kaanuu yacbuduun waxay caabudi jireen wamaada ajaabu lmursaliina iyo rususha waxay say ula dhaqmeen adiga rasuul rasuulullaahi maxamed ma raacday ilaahay keliya ma caabuday labadaas waa ku taallaa suurat lqasasna waa ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala fasdac bimaa tu'maru fasdac yacni muuji bimaa biladii kii tu'maru lagu farayo waxaa lagu amraya towxiidka ah bannaanka keenoo muuji markii hore nebigu sal ll l slam dacwada si hoose oo daarul arqam buu ku waday isagoo marka isqarinaayo aayaddan markay soo degtayna bannaanka u keenay marka arrinkiisa fasdac la jahr oo yacni muuji bimaa biladii kii tu'maru lagu farayo maadan mawsuulo waayo masderiyana waa laga dhigi karaa ayaa la yidhi oo markaa macnuhu uu noqdo fasdac biamrika amarkaaga bannaanka keen laakiin masderka sidaan oo kale khilaaf baa ku jiraa la yidhi ma iyo ficil muayir muqayiru siiqa siiqa ah mabni lilmajhuul ah in masder laga dhalaaliyo khilaafaa ku jiro yidhi abu xayaan wasaxiixu anahu laa yajuusu buu yidhi laakiin samiin alxalabi durulmasuunka wuxuu leeyahay midda la diidaya waxay tahay buu leeyahay masderkii in la yidhaha waa la kala furfuraa xarfu masder iyo ficil mabni lilmajhuula lagu kala furfuraa waayo midda aan bannaanayn laakiin hadduu kala furfuran yahay oo xarafkii masderka iyo ficilkii isagoo muqayiru siiqo ah waa iska bannaan tahay buu yidhi iyada nacam ama khilaafba ha ku jireen nacam fasdac la jahr oo muuji bimaa biladii kii tu'maru lagu farayo waa acrid ka jeeso can ilmushrikiina mushrikiinta ka jeeso inaa anagu kafaynaaka waanu kaa kaafinay almustahzi'iina kuwa jeesjeesayo bika adiga kugu jeesjeesayo waanu kaa kaafinay aladiina kuwii kuwaasoo aladiina kuwa yajcaluuna yeelayaan maca allaahi alla maciisa ilaahan macbuudan macbuud macbuudka oo aakhara kale kuwa alle macbuud kale la yeelayo cibaadada la siinayo fasawfa mar dambe yaclamuuna garan doonaanay ogaan doonaan walaqad naclamu walawallaahi qad xaqiiqeehe naclamu waan ognahay annaka adiga yadiiqu inuu inay ciriirtiyoomayso sadruka laabtaada bimaa yaquuluuna biladii yaquuluunahu waxay odhanayaan oy dhahayaan in laabtaada ay ku ciriirtiyoonmayso waan ognahay faee fasabbix sidee markaaad uga baxaysaa in murugtaas iyo dadkaani hadalxumada ay kugula hadlayaan iyo sabarkeeda maxaa kugu dhiiri gelin karo waa tan marka nebiga loo tilmaamaya daaci kastana waa laga rabaa fasabbix tasbiixso oo huf rabbigaa nuqsaan iyo ceeb ka huf multabisan xaal aad ku dheehan tahay bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa adoo ku dheehan wa kun ahaw min asaajidiina kuwa sujuudana ka mid ahaw tasbiix iyo salaad iyo cibaadaad ku dadaal cibaadaadku marka adiga qalbigaaga waa dhis koray u kicinayaan markaas marka qalbigaagu ou dhismana dacwadii dariiqeedii iyo sabarkeedii iyo yaa markaa lagu waafajinayaa wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu xataa intii ya'tiyaka ay kuu imaanayso alyaqiinu yaqiinta ilaa ay kuu imaanayso hubaalka yaqiintu marka waa mawdkaa loo jeedaa hadda waayo mawdku qof walba waa hubaa inuu dhimanayo yaqiintu marka min asmaa'i ilmowt maahane wa inama alcilmu bihi ogaalka la og yahay geerida ayaa yaqiinun yaqiin ah laa yamtarii fiihi kaafilun qof moog ma laha qof mid wax moog ma mooga yaqiin baa marka sidaa loogu magacaabay tafsiirulyaqiin marka in mowt laga wadanaa xadiidkii cثmaan bni madcuun ayaaba marka sidaa tilmaamaya ama hada faqad ataahu اlyaqiin nebigu wuxuu yihi midkaani yaqiintii geeridii baa u timid faqad ataahu اlyaqiin yacni اlmowt geeridii buu u jeedaa yaqiinta marka in lagu fasiro derajo min almacrifati oo macrifo iyo heer la gaaro in lagu fasiro oo macnahana laga dhigo addoonku hadduu heerkaas gaaro darajaة اlyaqiin darajada la yidhaha cibaadaadkii waa ka dhaceen takaaliiftii baa ka dhacday haddii la yidhaaho sidaa loo fasiro tafsiirka noocaas ah oo aayadda sidaa lagu fasiro in aayadda sidaa lagu fas ana tafsiira alaayati bi hada kufrun sheekh shanqiidi wuxuu leeyahay aayad aayadda in sidaa lagu fasiro waa gaalnimo bilaahi alla lagu gaaloobayo iyo wasandaqatun iyo zandaqo waaye wakhuruujun can millati lislaam iyo ka bixitaan diinta islaamka laga baxo waayo biijmaaci lmuslimiin yacnii addoon qof ah weligiis cibaado ma ka dhacayso intay maskaxdiisu joogto maskaxdaadu intay joogto cibaada adiga lagaa rabaa qof marka fayoow oo la dhahayo heer ayuu gaaray cibaadada waa ka kor noqotay ma tukanaayo wax xaaraanka ah male wax shareeco xiraysa male waa days iska socdo yaqiintuu gaarayna lagu fasiro arrintaa iyadaa waa zandaqo iyo gaalnimo biijmaaci lmuslimiin hadhow marka dad muslimiina la gaalaysiinaa iyo in la dhaho ma aha waayo in la yidhaahdo qof baa cibaado laga rafciyey see looga rafcinaa macbuud mau noqday marka falsafadda ku dhisan ee cibaadada darajow hebel gaarayoo cibaadadii waa ka kor noqotay falsafadda ka dambeyso waxa ay tahay ma ilaah buu noqday isaga iyo ilaahay baa isla falgalay waxaad arkaysaba waaba ilaah maba ahan wax kale wixdatulwujuud barnaamijkaasuu ka yimid walidaalika ibnu carabi addaa'i wuxuu dhihi jiray alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukallafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon ma ogiyo yidhi yaa mukallaf a labadooda edabdaradaas uu gaarayaa iyo sandaqadaas marka kutubo fara badan oo annaga aan kitaabo u haysano dadkeenna qaarkood oo dadka qaarna ay la qaylinayaan oy leeyihiin waa in la soo celiyaa ayaga waqtigoodii baan barako qabnay marka guryaha lagu aqrin jiraan fiicnayn ay leeyihiinna waa kutub ku dhisan barnaamijkaas nacam barnaamijkan ku dhisan oo waxaa lagu leeyahay maalan hebel soddon sano ma duka jirin ama hebel asoo soddon sano dukana lama arkin adi maxaad ku markhaati furi lahayd qofkaas nacam nin kula joogo oo aadan weligiis arkaynin asoo salaad tukanayo muxuu noqo lahaayoo kale nacam alcahd aladi baynana wabayn yani wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar muxuu kaloo ahaa lahay in karaamo laga dhigay hebel salaad isoo dukada lama arkin ee hebel ilaaha u warrama la yidhaahdo oo sanadkan idinka aada leedihiin bukhaari iyo muslim iyo aada sheegaysaan waxay leeyihin annaga waxaan ka qaadana xadathanii qalbii can rabbi qalbigaygaa ii warramaayo rabbi u iiga warramayo hebelaa wax la weydiiyey ma arrin weyn markaas yaa kuu sheegaa la yidhi markaasuu yidhi qaala naba'anii alcaliimu alkhabiir qaala naba'anii alcaliimu alkhabiir sheikh soomaaliya waxaa la leeyahay saasuu yidhi adi adi maa lagu waxyoodaa naba'anii alcaliimu alkhabiir maxay tahay wixiina wax marka qur-aanka uu ka akrinaya maahano waa kan aayaddaana aayaddan waayo waxaan akrinaayo ma ku dhahayo wuxuu iska dhigayaa marka rab rasuul oo kale waxay kusoo degayo leyla nahaar oo kale waxyaabaha noocaas oo kale waa zandaqo diinulislaamna beriyi ayuu ka yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih